بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجني قصة يوسف عليه السلام عشر كانوا عشر كالصدن يتضبوا waxaynu weli ku dhex jirnaa aakhirkii marxaladii saddexaad oo qisadii gabagabada ahayd waxa weeye ayaynu ku dhex jirnaa Ee, waynu ka soo baxnay ee, awlaadu yacquub iyo nabiyullaahi yacquub oo waxa weeye yimid masar oo u sujuuday nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam halkaas ayaynu nidhi baa qisadii kusoo gebagabowday laakiin waxaa jirta markaa ee, dhowr cashar oo ka ee, weli xiriir la leh oo maaragtay mathalan eh, ducadii uu baryey nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaahay uu baryey eh, wafaatu yacquub wafaatu yuusuf arrimahaas ayaa ka haray marka casharkan waa casharka side- eh, waxaan le waa waa eh, qodobka waxaanu kusoo qaadaynaa sideed iyo toban oo odhanayay eh, yu- eh, ducaau yuusuf calayhi salaam nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo ilaahay baryaya an yatawafaahu musliman inuu ilaahay oofsado isagoo muslim ah allah waxau yidhi subxaana wa tacaala markii aynu soo ka- eh, la soo gebagabeeyey qisadii waaridkii iyo kulli ay halkaa isugu yimaadeen oo farxad iyo wanaag la gaaray ayuu yuusuf waxa uu yidhi رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي أي يا ربي ربي غيو قد آتيتني من الملك واد السيسي قد حقيقي آتيتني وحد السيسي من الملك أي من بعد الملك الدنيا دي وحباد السيسي وحكم يبقرتوي يوناق ينبي النمو يوناق بس هو كيدرتي من الملك ومنته waa tabciidiya weye ay min bacdi lmulki ile adduunyadao dhan lama siine rabbi qad aataytanii min almulk wacallamtanii min ta'wiili laxaadiid waxaadna i bartay ay tafsiiru ru'ya wa tacbiiruhaa ayaad i bartay leanna waa nicmadii weynayd oo sababteeda uu kaga soo baxay xabsiga wacallamtanii min ta'wiili laxaadiid horena waa usoo marnay walinucallimahu min ta'wiili laxaadiid ayaan usoo marnay wacallamtanii min ta'wiili alxaadiid marka laba qowl baa ku jiray oo ah tacbiiru ru'ya in laga wado ama in laga wado di- diintii aabbayaashii iyo nabiyullah ibraahim iyo diinu ibraahim iyo sunan alambiyaa iyo in la baray labadaba waa la yidhi laakiin waxay u badan tahay tacbiiru ru'ya wacallamtanii min ta'wiili alxaadiid faadira asamaawaati ayaa faadira asamaawaati samada kii bilaabayow fadara waa allihii bilaabay weeye waa badiicu samaawaat oo kale la macnada faadira asamaawaati waalardi samawaadka iyo dhulalkaba allihii abuuray oo aan cidna kaga dayan calaa kayri mithaalin saabiq ayuu allah abuuray faadira asamaawaati waalardi waa tawasul uu ku tawasulayo ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa faadira asamaawaati waalardi ayuu yidhi anta waliyii fi dunya waalaakhira adiga ayaa weligayga ah maamulahayga ee, ii kaalmaynaya fi dunyaa adduunyada haddaan joogay iyo walaakhira aakhiraba ay weli kale melihi ilaahay aduun baan kugu tiirsana oo kugu xiraahay wey anta waliyii fi dunya waalaakhira waatan marka baryadii Taw- intaasoo dhan tawasul bay ahayd oo shukru nicma iyo nicmadii ilaahay u galay inuu caddeeyey kabacdi haddana ilaahay ugu tawasulay asmaadiisii iyo sifaadkiisii waa tawasulka mashruuca oo bannaan markaasuu yidhi tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin labadaan weydiist tawafanii i oofso musliman aniga oo muslima nafta iga qabo wa alxiqnii i haleeshii bisaalixiina dadkii wanaagsanaa aabbayaashii awowayaashii iyo nabiyullahi ibraahim iyo ambiyadii iyo dadkii saalixiinta ilaah i haleeshii oo kuwa igu dar aakhiro weeye idan labadaa arrimood buu nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaahay weydiistay tawafanii musliman haddaba marka culummadu waxay leeyihiin ducada nabiyullahi ibraahim uu ilaahay ka baryay tawafani muslima waalxiqni bisaalixiin ma fi xaali sixatihi markii uu caafimaadka qabay oo waxa weeye aan geeridii la gaarin miya mise waa eh, cinda cinda almowt markii maaragtay xuduuru lmowt oo arkay geeridii miya labadaba culummadu waa mareen oo waxay yidhaahdeen labadaba waa suurtagal inuu markii horeba ilaahay baryey oo ay u dhacayso macnahu tawafanii musliman ay marka aad idilaysid oo iofsanaysid ilaahay oo nafta iga qabaan oo muslim ah ee islaamnimo igu dil maaha macnaheed inuu leeyahay hadda idil ee waxa weeye marka aad geeridaydii la gaaro ilaahu iwaafaji islaamnimadoo waa khaatimalkhayr igu dil weeye waxa weeye inama alacmaalu bilkhawaatiim macnaha ilaahu igu dil weeye waa sidii ay maaragtay yacquub iyo ula dardaarmayeen awlaaddooda walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun taas ayaa laga wadaa ilaahow diinta igu noolee iguna dil waay oo anoo muslima waxa weeye aan ku noolaado hadhowna ku dhinto ha ee, waa tii maaragtay adkaartii nebiga calayhi salatu salaam ducooyinka nebigana ay ka mid tahay waxa weeye axyanaa muslimiina watawafanaa muslimiin waxa weye ilaahayow na noole annagoo muslimiina haddaadna oofsatina annagoo islaama ilaahayow na dil haa ilaahow na dil annaga oo ah muslimiin na dil waa idan marka way bannaan tahay marka saa inuu qofku u ducaysto oo ilaahay u baryo isagoo ay niyaddiisa tahay ilaahow adigaa og wakhtiga geeridu ii imaanaysee ilaahow wakhti aan muslim ahay oo diinta ku taagnahay oo dariiqii xaqa haysto ilaahu nafta iga qabo iwaafaji inuu ilaahay ka baryo taas ayay maaragtay u badan tahay bay yidhahdeen culummadu Ee, wa alxiqnii bisaalixiin waxa weeye ilaahu ihaleeshi kuwa saalixiinta ah marka wa alxiqnii bisaalixiin waa imaanaynaa laakiin tawafanii musliman ayaa waxay culummadu u kala qaadeen qofku markuu caafimaadka qabo ee, labay mid noqonaysaa hadduu saa niyaddiisu tahay waa, waa wanaagsan tahay oo waxa weye inuu geerida tamaniyo nahyi baa ku soo arooray xadiidkii bukhaari ay wariyeen ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yatamanayanna axadukum almowt lidurin nazala bih macnaha qofkiina yuuna geerida tamaniyinin dhibaato kusoo degtay dhibaato adduunye iyo imtixaan waayo hadda nabiyullahi ibraahim intii imtixaan marayay iyo dhibaato marna ilaahay geeri ma weydiisan marka ha weydiisanina buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaato idinku timid oo adduunyo waxa weeye geeri ha weydiisanina sababto waxa weeye qofku in kaana muxsinan hadduu qof wanaagsan yahay waxa weeye noloshii baa u khayr badan oo khayr buu sii siyaadsanaya hadduu yahay mid musii ah oo xumaan samaynayana lacalahu yatuub inuu ilaahay u toobad keenaa dhici kartoo toobadda la waafajiyo idan marka qofku geerida inuu tamaniyo oo waxa weeye yidhaahdo ilaahu idil waxa mashruuc ma aha diinteenna waxa weeye saa mashruuc kuma aha oo nebigu waa inuu diiday ee tanna waxaa lagu xambaarayaa nabiyullahi yuusuf laba mid inuu sidaa ula jeeday oo yidhi ilaahow markaad geeridayda qadirtid islaamnimo anigoo ku sugan iwaafaji oo igu dil haddii uu maaragtay isagu weydiisoo leeyahay ilaahu hadda idilna hadda diimahoodii bay ku bannaanayd oo waxa weeye waa sharcu man qablana ha ee ma aha innaga ee, taa qaadan mayno ee waxa weye sida nebigu inoo tawjiihiyay aynu qaadanaynaa geeridii tamaniyin mayno ilaa inaynu ku ducaysanoo dhaano ilaah waxaadna dishaa marka adigu aadna dilaysid annagoo muslimiina hal mid baa culummadu laga soo reebaabay dhaheen oo axaadiid kaga soo reebeen waa markuu qofku fitna uu ka baqo diintiisa in laga fidneeyo markay fitna ku dhacdo adduunyada wixii kale oo dhibaato ah waa loo sabrayaa masaa'ibta laakiin diinta markay timaado oo dhibaato diineed ku timaado oo waxa weye diintiisii laga fidnaynayo ilaahay waa weydiisan karaa oo waa odhan karaa yaraan culummadu ilaahu idil intii diinteeda laga fidnayn lahaa waayo xadiid baa odhanaya ibni aadam almowtu khayrun laka waxa weeye min alfitan waxa weye fidno inaad ku dhacdid oo diintaadii lagaa fidneeyo waxaa kaaga khayr badan inaad dhimatid adiga oo muslima oo waxa weye diintaadii aad ku dhimatid ayaa kaaga khayr badan taas ayay culummadu caddeeyeen Mm. sidoo kale salafkiina way ka sugnaatay oo culimmada qaar baa soo guriyay cali bn abi aalib markii fidnadii khawaarijtii iyo dhibaatadii badatay inuu ilaahay weydiistay inuu oofsado isagoo muslima imaam albukhaari markii fitnatu eh, khalqi lqur'aan ay bilaabatay oo waxa weye lagu fidnoobay oo dhibaatada oo l- isagii la fidneeyey oo la yiri wuxuu qabaa arrinkaas oo qur-aanku inuu makhluuq yahay markii uu markii dambe wuxuu ilaahay weydiistay baa la yidhi ilaahay inuu oofsado ilaahayna waa oofsaday idan marka waxay leeyihiin culummadu sida ibnu kathiir iyo ay qararayaan waxay leeyihiin macnaha qofku markii diintiisa loogu yimaado ilaahay wuxuu weydiisan karaa ilaahayow idil ayuu odhan karaa oo fidnadan iga dhexqaad oo waxa weeye ilaahu ha i fidnaynin ha ducooyinkii nabigana waxaa ka mid ahaa waxa weeye waidaa aradta eh, waidaa aradta waxa weeye eh, fitnatan haddii aad addoommadaada fitno la doontid ilaahay ou tawafanaa muslimiin ghayra maftuuniin ilaahay ou na oofso annaga oo aan fidnoobin idan marka way bannaan tahay taas markuu qofku diintiisa la cararayo ama waxaan kale oo adduunyada waa loo sabrayaa marka sidaas ayuu nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaahay u baryey ducada labaad oo ka baryay waxay tahay waa alxiqni bisaalixiin ilaahu kuwa saalixiinta oo dadkii wanaagsanaa ilaahu ihaleeshii tana waxaa fasiraya xadiidkii caaisha radiallahu canha nebigu siduu sameeyey oo kale nebigaa bay tiri calayhi salaatu wasalaam isagoo noolbu wuxuu odhan jiray maaragtay nebi ma jiro ilaa haddii uu jiro eh, ma dhinto ilaa la kala dooransiiyo ilaa la tuso maqcaduhu fi ljanna meeshuu jannada ka geli lahaa iyo wanaaggiisa iyo jannada wax uga horeeya markaasaa la kala dooransiiyaa waxa weeye inuu doorto halkaa iyo baqa dunya adduunyada inuu doorto ayuu oran jiray waxay tiri maalintii geerida markay u timid isaga oo ku jiifa bawdadeeda oo dho- dhabteeda ku jiifa ayuu miir doorsoomay markaasuu soo miirsaday markaasuu kor intuu indhaha u taagay oo farta kor u qaaday buu waxa uu yidhi eh, ila rafiiqi alaclaa ila rafiiqi alaclaa ila rafiiqi alaclaa ilaahay waxaan doortay kor ilaahay waxaan doortay kor iyo waxa weeye jannada iyo wanaag markaas caaisha waxay tiri idan laa yakhtaarunaa annagana dooran maya marka khalaas uma qubida nabiga waa dhintay calayhi salaatu wasalaam idan marka saasoo kale weeye wa alxiqnii bisaalixiin dadka wanaagsanaa oo saalixiinta ahaa saalixna hadda waa dadkii fiicnaay oo dhan waa man addaa xuquuq allah xuquuqda ilaahay kii gutay iyo xuquuq alcibaad waa nebiyadii iyo rusushii iyo dadkii wanaagsanaa ilaahay inuu haleeshiiyo ayuu ilaahay ka baryey waa alxiqnii bisaalixiin intaa markii ducadiisii lagu gebagabeeyey ayaa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi daalika min anbaa'i lghaybi nuuxiihi ilayk daalika ishaaradu marka waxay ku dhacaysaa ee qisadaa dheer oo nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam min bilow ilaa dhammaad aan kaaga sheekaynay waa min anbaa'i lghaybi waa akhbaartii iyo wararkii ghaybka ah oo waxa weeye cilmi geyb weeye adigu ma aadan ogeyn dadkaaguna ma aqoon waa cilmi geyb dalika min anbaa'i lgeyb nuuxiihi ilayka annagaa kuu waxyoonayna oo kuu caddaynay oo sidaa waxa weeye kuugu waxyoonay nuuxiihi ilayk wamaa kunta ladayhim adigu lama agtooda ma aad joogin id ajmacuu amrahum wahum yamkuruun id wakti lama aadan joogin ajmacuu amrahum ay ikhwatu yuusuf markii ay go-aanka ku gaareen waa markay fii awali lqisa aynu ku soo marnay markay yidhaahdeen ilaahay uu yidhi laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin id qaaluu layuusufa wa akhuuhu axabu ilaa abina mina wanaxnu cusbatun ina abaana lafii dalaalin mubiin uqtuluu yuusufa أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين halkaasaa la ishaaraya marka id ajmacuu maxay ku ijmaaceen inay ku ridaan waxa weeye ceelkii ku ridaan oo halkaas ay aabba inta ka qaadaan ceelka ku ridaan ayay ku ijmaaceen oo sidaasay ku heshiiyeen marka wamaa kunta ladayhim id ajmacuu amrahum wahum yamkuruun iyaga oo dhagarsanaya oo waxa weeye u samaynaya siday u khaarijin lahaayeen arrintaa ay ka shirayeen oo go-aanka ku gaareen adigu ma aadan la joogin nebi maxamedow xageebu kala jooga maba dhalanba lamana abuurin isaga iyo aabbihii iyo awowgii toonna ma dhalan ha oo waxa weeye halkaas muddo zamaan baciida baa u dhexeeya oo waxa weye nabiyullaahi yuusuf ma dhoweyn waxa weeye reer bani israa'iil intaasoo nebiyo aynu aynu mari doonno oo weli inoo dhiman ayaa waxa weeye nabiyullaahi yuusuf ka dambeeyey nebi maxamedna calayhi salaam waa khaatamul ambiyaa idan marka adigu lama aadan joogin weeye laakiin annagaa kuu caddaynay weeye nuuxiihi ilayk annagaa kuu waxyoonay oo kuu caddaynay wamaa kunta ladayhim id ajmacuu amra wahum yamkuruun kabaa ilahi wuxuu yidhi wamaa aktharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin wamaa aktharu nnaasi dadku say u badan yihiinna walow xarasta haddaad si kasta ugu dadaashid bimu'miniina ma rumaynayaan kuwo wax rumaynaya dadku maaha oo waxa weeye in badan dadku ma rumaynayaan halkaana marka culimmadu waxay leeyihin aayaddan waxaa jirtay nimankii kufaara quraysh iyo niman yahuuda waxay yidhaahdeen nebiga aan maxamed weydiinno ha noo sheego qisadii yuusuf iyo walaalihii oo yahuudba waxay ku tiri weydiiya qisadii yuusuf iyo walaalihii dhex martay weydiiya hadduu nebi yahay markay weydiiyeen ayaa markaas suuraddan oo dhan soo degtay markaasuu nebigu rajaynaya marka inay qaadanayaan rumaynayaan laakiin ilaahay baa usii sheegay wamaa aktharu nnaasi walow xarasa bimu'miniin si kasta adiga nebi maxamed isagoo waxna akhrin jirin waxna qori jirin kutubna soo akhriyin ayaa qisada intaa dheerar leeg ilaahay uga sheekeeyey oo ku soo degay waxyigii haddana markuu dadkii u sheegay hadda wixii mu'miniina unbaa rumeeyey gaaladii yahuudiina waa beenayeen idan markaa alhidaaya min allah wey walow xarasa inaka laa tahdi man axbabta walaakin allah yahdi man yasha wey wahuwa aclamu bilmuhtadiin halkaa marka waxay inooga caddaatay qodobkana inay qisada aynu intaa soo wadanay waxay ahayd min ambaa'i lghaybi nebiguna calayhi salaatu wasalaam cilmi gheybka ma ogeyn oo nebiyadu cilmi gheybka ma oga ilaahay baa cilmi gheybka la gaar noqday oo waxa weeye wax kastoo cilmi gheyba ilaahay unbaa og ciddii ilaahay u waxyoodo oo u caddeeya unbaa ogaanaysa wixii loo waxyooday laakiin nebiyadu cilmi gheybka ma ogeyn hadda maxaad moodaa haddii nebi maxamed la yidhi cilmi gheybkii ma aad ogeyn wixii kale maxaad moodaa nebi maxamed oo afdalulkhalqiya hadduuna cilmi gheybka ogeyn ma cid kalea ogaan karta idan marka ciddii cilmi gheyb sheegataa inay baadil ku socoto ayaad halkaa ka garanaysaa marka wey halkaa marka qodobkan waxay noo caddaatay ducada nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo waxa weeye wanaagga ilaahay gaarsiiyey uu ka shukri naqay ilaahayna uu bariyey arrintaasina ay tahay arrin cilmi gheyba innaguna inaynu rumayno sidaas aan u rumayno inay u dhacday waayo waa waxyi min allaah ilaahay baa nebiga u waxyooday wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa sidaas ayaan u rumaynaynaa waxaa inoo haray marka insha allah geeridii nabiyullaahi yacquub aynu waxyar ka ishaarno iyo geeridii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo markaa kabacdi inaynu soo khatimno insha allah tabaaraka watacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin